ciidamada daacadda u ah madaxweynaha yemen cabdirab mansuur ayaa weerar ku qaaday maanta oo khamiis ah xero milatari oo ay degan yihiin maleeshiya daacad u ah madaxweynihii hore ee dalkaas cali cabdalla saalax dagaalkan oo ka dhacay magaalada cadan ee koonfurta dalka yemen waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac sida uu magaalada sanca uga soo warramayo wariyaha v o a jacfar kuukay dhimashada iyo dhaawacu waa in ku dhow saddex iyo labaatan waxaanay iska hor imaadadani dib u bilowdeen markii ay ciidamada dowladda oo taabacsan madaxweyne cabdirabo mansuur haadi weerar ku qaadeen xerada labaatanaad ee ay fadhiyaan ciidamada ammaanka gaarka ah ee weli ka amar qaata madaxweynihii xilka laga riday cali cabdalla saalex oo isagu hadda garab u ah maleeshiyaadka xuutiyiinta ee gacanta ku dhigay magaalada sanca iyo qaybo ka tirsan gobolada waqooyi ee dalkan yemen weerarkan ayaa ujeedadiisu waxay ahayd in ay dib ugu qabsadaan gegida diyuuradaha magaalada cadan oo ay ciidamadaasi daacadda u ah saalex gacanta ku hayeen dagaalkaasi waxaa ku nafwaayey ilaa lix qof oo afar ka mid ihi ay yihiin ciidamada ammaanka gaarka ah ee xiradooda la weeraray halka labada kalena ay ahaayeen maleeshiyaadkii taageerayay ciidamada dowladda ee iyagu weerarka fuliyey iyadoo shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen ciidamo milatari ah oo uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga xukuumaddii iscasishay maxmuud asubeyxi ayaa bilowga iska horimaadkan wax yar kadib goobta gaaray waxaanay gantaallo ku garaaceen fariisimada xogaga ammaanka gaarka ah taasoo keentay in xaruntooda iyo garoonka diyaaradahaba ay ka gurtaan rasaasta oo xilli dhow soo gaartay ayaa sababtay in gebi ahaanba ay istaagaan howlihii gegida diyuuradaha magaalada cadan wararku waxay intaasi ku darayaan in boqolaal dablaya oo ku abtirsada beesha cawaaliqa ee taageersan madaxweyne haadi ay ku go'doomiyeen ciidamadaasi taabacsan madaxweynihii hore ee yemen meel ku dhow garoonka diyuuradaha ciidamadan cadan lagu weeraray oo horey loo oran jiray xogaga ammaanka dhexe ayaa ka kooban ilaa laba kun oo askari kuwaasoo ka sokow hubka gacanta lagu qaato oo ay sitaan haysta madaafiicda goobta iyo noocyo kala duwan oo hubka dhexe ah madaxweynaha yemen cabdirabo mansuur haadi ayaa fariisin ka samaystay magaalada cadan kadib markii uu ka baxsaday xabsi guri ay muddo bil ka badan ku hayeen maleeshiyaadka xuutiyiinta waxaanu halkaasi kaga dhawaaqay in cadan ay tahay caasimad kumeel gaar ah oo ay yemen yeelato waxaana muddooyinkan la hadal hayay suurtagalnimada weerar ay xuutiyiinta iyo dagaalyahano u daacada madaxweynihii xilka laga riday ku qaadaan gobolada koofureed ee dalka yemen si guud ahaan maamulka waddanka ay awoodooda u hoos keenaan dhinaca kalena ururka ansaaru shariica ee ah waaxda alqaacida ee dalkan yemen ayaa sheegtay dil arbacadii shalay tobartamaha magaalada sanca loogu geystay hogaamiye sare oo ka tirsanaa kooxda xuutiyiinta alqaacida ayaa walay arrintaasi kasoo saareen waxa ay ku sheegeen in laba dagaalyahan oo iyaga ka tirsan kaxaysanayeyna mooto ay rasaas huwiyeen hogaamiyahaasi oo lagu magacaabi jiray cabdilkariim alkhayawaani waxaana taasi caddeeyey goobjoogayaal ku sugnaa halka hogaamiyahan xuutiga lagu dilay aan fadhinay halkaasi waxaanan maqalnay dhawaqa saddex xabadood waan ku orodnay si aanu u aragno waxa dhacay waxaanu aragnay waardiyihii guriga oo ku qaylinaya way dileen wayna baxsadeen mooto ayay wateen ragga wax dilay waxaana raacdeeyey laba ka mida ansaarullaahi oo mooto mid ka mida deegaanka xaafadda ka haystay laakiin way qaban waayeen tan iyo markii ay la wareegeen gacanku-haynta qaybo ka mida yemen waa hogaamiyihii ugu horreeyey ee xuutiyiinta looga dilo bartamaha magaalada sanca jacfar kukaay v o a sanca